hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma ayaa shixnad gargaar ah ku wareejisay maamulka sare ee isbitaalka danta guud ee lansanity si bukaanada ku jira qeybaha kala duwan ee isbitaalka loogu kariyo madasha lagu wareejinayay gargaarkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma iyo maamulka isbitaalka danta guud ee lansanity sahra cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda sodma ayaa ka warbixisay gargaarkan ay ku wareejiyeen maamulka isbitaalka waxaan halkaan maanta aan isbitaalka aan ugu deeqnay kun loor oo ah raashinkii dowladda ruushku ay noo keento qamadi ah iyadoo isbitaalka baahidiisa aysan kaafin karinin ayaan maanta ka hay-ad ahaan intaas isbitaalka ugu taburacnay inay u kariyaan dadka isbitaalkan ku jira oo ka kooban afar qaybood oo kale ah qaybta hadda aan taaganahay waxaa ku jira bukaanada qaba h i v-ga iyo bukaanada qaba tibishida iyo qayb kale oo aan hadda aadayno iyadana ay ku jiraan dadka dhimirka qaba ama loo yaqaano dadka waalan iyo qaybtan nutritionka oo ilmaha maarata nafaqadarada ay ku jiraan oo iyadana aan aadayno mudane agaasibe waxaan aad kaaga mahad celinaynaa inaad muujeedaa shaqo adag halkaan aa ka hayso runtii waxaan aad ula calool xumaanay qaybaha isbitaalka ku jira oo dadkaan ka kooban yihiin waxaan indheheenna ku aragnay oo horteenna aan hadda aan aragnay dad qaba tibishi iyo h i v iyo dad qaba h i v keliyata iyo dad qaba tibishi oo iyagana daawo qaato iyaguna sidoo kale yimaado dhakhtar maxamed jacfar cali agaasimaha guud ee isbitaalka laasaleeti ayaa u mahad celiyey hay-adda sodma waxaa maanta na soo booqday oo na soo gaarsiiyey kaalmo raashin ah hay-adda sodma waxaan rabnaa inaan u mahad celinno guddoomiyaha hay-adda sodma iyo agaasimaha waaxda gargaarka agaasime sahra waxaan ugu mahad celinaynaa deeqdan ayna soo gaarsiiyeen oo ah kun loor oo ka mid ah deeqaha bilowga ah ee hay-addu isbitaalka ugu kaalmeynayso waxaana aad ugu mahad celinaynaa garab istaagga buuxa iyo mar walba unuglaanta ay u nugushahay codsiga isbitaalka maamulkiisa uu u gudbinayo anoo rabo magaca maamulka isbitaalka ku hadlaayo waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay-adda sodma oo ugu horeeyo guddoomiyaheeda gaar ahaan agaasimaha waaxda deeqdan ayna soo gaarsiiyeen oo runtii ah deeq muhiim u ah waaxyaha isbitaalka uu ka kooban yahay si kastaba isbitaalkan ayaa hadda waxaa si gaar ah loogu dabiibayaa bukaanada qaba xanuunada qaaxada dadka dhimarka ka xanuunsan h i v aids iyo hooyada iyo dhallaanka